maanta waxay iga dhaceen walaal beledoogle weerar unbay soo qaadeen argixisada afar gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo waxaan ku rahday ay soo marna abaabiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo khalday marka markii qarax ugu horreeyay dhacay wada waxay isticmaalayeen dadka shacabka isticmaalo mar walbana waxay isticmaalaan inay isku dhex qariyaan bulshada movementgeeda ama dad ha ahaado ama baabuur ha ahaado ama maxaan ku rahday si kasta oo bulshada meel kasta ay ku badan tahay waxay jecel yihiin inay soo isticmaalaan meesha soo dhex galaan waxay kusoo darmadeen dad shacaba oo waddada marayay markay kalinyadooda waddada soo gashay waxaa jira askaradeena waxay leedahay difaacyo kala sarreeya waddadaas waxaa u dhow difaaca koowaad aan leenahay waddada way kasoo leexdeen markay kasoo leexdeen waxay ku dhaceen ciidankii difaaca hore noo joogay oo ilaaladii hore barka horada ahaa kabacdina xabad sidii ku bilaabatay kadib faaraxii koowaad baa dhacay faraxyadeedagu ilaa afar abay sameeyeen oo kuwana maxaan ku rahda annaga aan qarxinay oo darwalintooda marka hore fursadda ka baxday marka wixii meeshaas ay ka damacsanaayeen ama ay kasoo qorshaysanayeen ma aysan gaarin muhiimadoodi iyo iyo objectiga ay lahaayeen waxayna ku dhamaadeen haaf garoon bay ciyaareen wax ka noqdeen ma jiraan dhammaantood haddii ay tahay dad baabuur watay iyo hadday tahay dad qore ku ugaysnaa labadaba waa gartay marka qaraxyada ka sokowma ciidan luga ayay weerar ku qaadeen saldhigga ha ciidan luga la socday qaraxa laba qarax baa horreysay labadaa qarax waxaa ka dambeeya laba gaari oo qaraxa iyo ciidan luga marka labadii gaari mid wuxuu ka qarxay wadadii koowaad ee dadka shacabkaa mari jiray markuu kasoo leexdayba oo gabeelahayada koowaad marayo wuu qarxay markuu qarxay kaas qaraxiis inta hawada ku jiray mid kalaa soo leexday kii kalena isagoon soo gaarin wadadii kasoo dhammaanin buu qarxay labadii kale iyo ciidankii oo wada socdana waa yimaadeen si toosaana difaaca loogu jiray markaas waxaan tiraahdaa xabadda ku bilaabatay ciidankiina meeshaas uu kaga dhammaaday kadibna labadii gaari iyagoo aan soo gaarin taargeedkoodii bay qarxiyeen oo maadaama lagu suurtageli wada inay soo gaaraan meesha ficiladaas ku qarxeen maxaa khasaaro ay geysteen ciidanka dhinaca soomaalida iyo dabcan ciidamada aada iskaashiga leedihiin ee maraykanka ayuu saldhigu yahay maxaa khasaaro idi soo gaaray walaala wax khasaaro ah oo ay geysteen inaba alla ekaatee ma jiro waxa aan ku dhigta waadii dhaawac aysan jirin dhimashana aysan jirin dee waxa weeyaan khasaara ma jirto wey wax kale oo culays ay hadda noo geysteen nama jiro weliba waxaan tirahdaa ma soo gaarin xataa dabiyadeena ma aysan soo gaarin oo dhismo khasaaradiis naguma ay samaynin naf iyo maalda khasaaradood naguma ay samaynin marka waxay udhigan tahay inaysan wax khasaara ah geynin nagu samaynin laakiin khasaarada ay sameeyeen ay tahay inay iyagu ku dhinteen iyagu waxay sheegteen boqol askari inay idinka dileen maya waxba kama jiraan waa garta idinku maxaad ka disheen waxaan haynaa hubko hub hubkoodii baan haynaa baabuurtoodiina maxaan ku rahdaye dee way wada qarxatay qaybo kamidana wax waxaa ka haray wax kixraac u noqon kara oo aana birahoodii oo kale ah laakiin waxaan ka haynaa qalab waxaan ka haynaa meydo badan waxaan ka haynaa sidoo kale xaalado badan oo qalabyo ciido badan ciidan oo isticmaalayeen marka waxay sheegayaan waxba kama jiraan haddii ay way sameeyaan markii ay wax xaqiiqaa gaaraan waxay jira waxay soo bandhigaan sawiro ay soo bandhigaan hadday wax runa hayaan ha soo bandhigaan baan dhihi lahaa aniga iyaga maxaa gaadhay iyaga wax meesha dadkii yimid oo ay noo soo direen qofka kama laabanin meeshaas marka imisay dhanaayeen waayo tirada saxda ah kuma soo koobi karo waayo dee waxaa ka dhacay qaraxyaa meesha ka dhacay dagaal fiican baa ka dhacay maxaan ku dhahday waxaasina qof looma tiro koobi karo laakiin tirada rasmiga ah waxaan kusoo kori doonaa waxaan kuraaa meesha taliska ciidankaan usoo gudbin doonaa haddii allah wadada ogolaado iyada oo dhamaystiran su-aasha weyne la isweydiin kara taliya waxa weeyaan sidee al-shabaab ay kusoo haweysteen saldhiggii ay deganaayeen ciidamada soomaalida ciidamada maraykanka ciidamada uganda tara tababarka uu ka socday inay soo haweystaan weerarkaasna kusoo qaadaan sidee ku dhacday markii aad rabtid walaalle inaad dagaalantid oo aad qorsho dagaal leedahay waxaad samayn kartaa wax kasta oo dacaayad ah oo maxaan ku rahday qorshahaada dagaalka ka qayb noqon kara middan iyada ahi ma ahayn way ogaayeen shabaab inaysan belidoogla geli karin inaysan kabin cid walbana way og tahay laakiin waxay ugu talagaleen inay yidhaahdaan belidooglaan rabnay oo dagaal ka samayna annagana sidoo kale waxaan danaynaynay inay yimaadaan meeshaas maadaama xogtad aan haynay oo aan safaro dheer u geli lahayn markii naleeya waxay isu abaabulayaan inay idiin imaadaan annagana waxaan isu abaabulay inay ka noo yimaadaan aysan naga laabanin